إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo ee warbaahinta alfurqaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro kala duwan ku qaaday saldhigyo ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalk ay ku leeyihiin gobollo dhaca koonfurta soomaaliya wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa soo bandhigtay laba askari oo kasoo goostay dowladda federaalka gaadiidleyda ka shaqeeya waddada xiriirisa muqdisho iyo gaalkacyo ayaa ka cabanaya isbaarooyin tirabeel ah oo yaala inta u dhexaysa matabaan iyo beledweyne kuwaasoo ay dhigteen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bulshada iyo qabaa'ilka soomaaliyeed ugu mahadcelisay doorka ay ka qaateen dagaaladii socday labadii sano ee ugu dambeysay wasiir ka tirsan dowladda federaalk ayaa sheegay in aan xabad loogu adkaan karin xarakada mujaahidiinta al-shabaab qodobka dibaddana dowladda iiraan ayaa sheegtay inay ka jawaabayso xadgudubyada ay yahuudda kala kulmayaan آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada dhegaystayaal warkii oo dhan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro kala duwan ku qaaday saldhigyo ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ay ku leeyihiin gobollo dhaca koonfurta soomaaliya militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo aada u hubaysan ayaa habeenkii xalay dagaalo culus ku qaaday xerada ciidamada xabashida etoobiya ee degmada dinsoor sidoo kale xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar saf ballaaran ah waxay ku ekeeyeen xerada ciidamada maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin gofgudud buuri oo hoos tagta magaalada baydhabo mandheera shabaabulmujaahidiin ayaa weerar ballaaran ku ekeeyey xero ciidamada kenya ay ku lahaayeen deegaanka dhamase ee gobolka mandheera ee ku hoos jirta gumeysiga kenya ciidamada kenya weerarkaasi waxaa kasoo gaaray khasaare kala duwan dhanka kale guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay xalay qarax la eegteen isbaaro ciidamada maamulka koonfur galbeed u taalay xaafada horseed ee magaalada baydhabo inta la xaqiijiyey qaraxaasi waxaa ku dhaawacmay hal askari dhanka gedo mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay weerar ku qaadeen fariisin ay askarta dowladda federaalka ku leeyihiin xero loo yaqaano buurta ee ku taala beled xaawo ee gobolka gedo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa u muuqda kuwa sii kordhinaya weerarada ay la beegsanayaan ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya iyo kuwa dowladda federaalk ee kaabaya wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa soo bandhigtay laba askari oo kasoo goostay dowladda federaalka sida warkaasi uu ku faahfaahinayo mubaarag cumar labadaani askari ay soo bandhigtay wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose ayaa waxay kasoo goosteen dowladda federaalka askarigii koowaad oo lagu magacaabo cabdiyaar cali waxa uu ka mid ahaa askartii lagu soo tababaray dalka etoobiya ee lagu baabiiyey dagaaladii ka dhacay gobollada dhexe ee bartamaha soomaaliya waxa uuna qayb ka ahaa askartii ka badbaaday weerarkii taariikhda gale ee ka dhacay deegaanka cosweyne waa kan isagoo ka warbixinaya arrimahaas abdiyaar cali farsamo degmada afgooy galgaduudaa ka tirsanaayo milatari galgadud joogo laba sanaa ka tirsanaayo hal mar la ugu beere wallaahi aniga xaaladda waxaan ku sugnahay waa soo jeedi saaxaan abaayo dagaalkaa bilaabay wixii leslamaraba meeshaas wixii ka dhaceen waa ka dhaceen kadib waa ka ilaahay soo badbaadiyay waa imaan hamara imaan waa joognahay waa kasoo baxa alxamdulilah ilaahay ma qoran dhamashay waxaana meesha xafiismakuqalin lugtaa furnan iyo boqolaalaa dhan may boqolaala dhimad aan kasoo ilaajis ma arkaan waa kasoo ilaajis markaas askari labaad oo lagu magacaabo maxamed aadan nuur ayaa waxa uuna ka mid ahaa ciidankii tababarka loogu qaaday dalka masar ee lagu soo daadiyey furmihii dagaalka ee gobollada dhexe waxa uuna ka mid ahaa askartii sida dirqiga kaga badbaaday dagaalkii cagmarintaha ee ka dhacay degmada ceeldheer isagoo sheegay in la eryanayay ilaa iyo xeebta degmada ceeldheer halkaasna uu ku gaaray jaba xoogan magacaygu waa maxamed aadan nuur waxaan iska soo dhiibay muqdisho adi sanadii bara aan ku jiro adi waxaan ugu biiray shabeelle labayo tobanka abril waxaan joogay shabeellada hoose magaalo maana tuuduwa il gaawo la dhaho tababarka masar waxaana la geeyay xirinacnaca nagula soo celshay xirinacnaca nagula qalabiyey kadib waana la qaaday waxaana la geeyay daaro nimca meeli leeyahay daaro nimcaan ka tagnay ilaa iyo waxaa tagnay budmud afjarka cusweyna meesha kasoo dhacay kadib ciidanka guduud ama lasoo noqday waa soo noqona xamara imaanay labada mar mid waxay ahayd xaanta caga dheer caliyabaal agteeda midna aldheer ahayd aa khasaaro zaaid labayo tobanka camalan lasoo weeraraade labaatan daqiiqa hataa anaga xabad maridine wax noloshaa laga qabtay wax la joogto wax kalaa laga dhigay ilaa xeebtaa nala raacdeynaya anaka dadka raacdeeya aan ku jiro ilaa xeebtaa nala raacdeynaya anaka waxaan ku arsheegi jirnay asil xaalaha isaga xarakada mujaahidiinta waxayna kusoo dambataa geedaha iyo dhulkaas caa aan dhihi jirna mafaham laakiin maalinka xeel dheer ayadoo layska yaayo oo laysiiranayo hataa waa xaaqnacday geedi hataa waana kusoo dambaa inaan dhahnaa baldoos inaan nagala jirsi ilaa isha aa ka aragtaan ku dhahay waa la haaday ayadoo laysdayahay haye waa kuwaan nimankii waa kuwaan ayadoo laisku dheeyahay aa toos isku bilaabataan ku dhahay anaga dhan santa aan nala racdaysamo awood awood naga soo badanaa ma imaad macno haweenkii hataa macnaha horta qofka hadduu muslim u yahay dhimashada kama baqo laakiin qofka hadduu gaal u yahay maaragtay dhimashada ma ogola mafaham anaga ha anaga dhimashada ma ogola hataa haddin allah hordaal aad haddin allah hataa calooshana xanuunaysa haa ugu dambeyntii labadan askari waxay baaq wadajir ah u direen askarta kale ee weli ka barbar dagaalamaya safka shisheeyaha
wax jir ma xoolo islaameedaa cuni ilaahay kuma darnaado salaad salaad la dukan maayo adiga waxaan ilaahay raali aan ka henaa la sameeya wallaahi aniga waxaan ugu baaqaa inay ay kasoo waantoogaan oo waxaas ay hadda barnaamijka sayfaraha ay kula jiraan inaysan wax jir ahayn ay kasoo leedaan ay ilaahay ay ay tuugaan oo ay ka tooba keenaan aan ugu baaqaa aniga wallaahi waxaa uu baaqayaa inay isii dhibkaas iyo kaas laba boqol ay fiirinin oo maanta oo dadkoodana u baahan dalkoodana u baahan diintiina u baahan oo mustaqbal ay leeyihiin oo hooy iyo aabana ay ka dambeeyaan mustaqbalkoodna jaabna ay ahan askarta dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada shisheeyaha ku daawan ayaa si raxan raxan usoo gaaraya wilaayaadka iyagoo isku soo dhiibaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhowaan ayay ahayd markii ay wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ay soo bandhigtay askari kasoo goostay askarta maamulka koonfur galbeed ee ku sugan degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose gaadiidleyda ka shaqeysa wadada xiriirisa muqdisho iyo gaalkacyo ayaa ka cabanaya isbaarooyin tirabeel ah oo u yaala inta u dhexeysa matabaan iyo beledweyne kuwaasoo ay dhigteen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka cabdalla mukhtaar ayaa warkaasi ka waramaya gaadiidleyda ku safarta wadada laamiga ah ee xidhiirisa muqdisho ilaa iyo gaalkacyo ayaa ka cabanaya isbaarooyin tirabeel ah oo yaala inta u dhexeysa matabaan ilaa iyo beledweyne kuwaasoo ay dhigteen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka mid ka mid ah gaadiidleyda oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in isbaarooyin ka yaala inta u dhexaysa labada magaalo ay yihiin kuwo tirabeel ah islamarkaana looga qaado lacago xaddhaaf ah walaal dhawaashada aan cabanayna waxaa waaye anugu gaadiidley baan ahay xalay waxaan seexday magaalada matabaan daakan ka soo kacay orax markuu dhacena beledweynaan imid dhibaatadaas marka waxay isbaaro kasoo bilaabatay meesha la yidhaah salax jeere ilaa magaalada cawada magaalada haddaad aragti afartooda koono ee dhanka wadadaas aalgaal ama hilikeliyo haddaad aragti wax ku isbaarataa luwaadiyaabaysaa ma garat ilaa federaal maxay dhibaato dadka dhulka inaan ka hajirno ama islaamka ilaahay oo nala digaamado dadka mustafurkaa lagu ay ku inkaarsadaan lama rabo isbaarada taal wax la koobi kara maan cawada haddii hal qiyaasan leeya hadda aniga isbaaradan kusoo maray salax jeere iyo magaalada aagteeda konton waa dhan tahay marka walaalow dhibaatadaasaa jirto wuxuu intaasi ku daray inay la kulmayaan dhibaatooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin xabadaha ay mar waliba ku furayaan askarta dowladda federaalka saaka waagu markuu ka baryay iyo hadda inta ka dhexaysa inta lacag ka baxday anuu biil ciddayda ugama dirsan meel kalena ugama dirsan hal saddex doolar aan kusoo qadiyay mar ma saakan ka quracda maane baktigii nijaas iga tahay inaanan shilin kale aan aanan ka bixin wallahi ma xisaabi karaba si aan u xisaabo ma garanayo oona hal meela liiga soo gooyey inta kale waa laiga soo tuurtay waa laga tuurtay tuur halkaa dhiga ariga ama konton dollar tuur halkaa tuur saad u baryootamaysa inta xabad laigu ridana xisaab maba laba ilaa xisaan ka noolaa magaaladaana laisla soo aaday meeshaana laga bilaabay oo ayadii dowladda niman isku sheegaha dhigtay wuxuu tiriyey goobaha ay isbaarooyin ku yaalaan inta uu ka xasuusto waxaana u badan duleedka beledweyne halkan kontaroolka uu yaalo eeraboorka meesha buurbuursaa ka xagayse iyo baxada looga baxo taagga bartaas waxaa taal isbaaraa taal nin dariis gashana xargu u xiran yahay waadiga ilaa hiiraanbile intaan la gaarin labaa taal hiiraanbile midaa taal waadigan hoos oo banaanay labaa taal waadiga qowladeed kor iyo hoos way ka taallaa labada dhinacba way ka taallaa dhankan hoose duqdagaal waan warsanaya wadada amt hoose roontaan isiri duqdagaal way taallaa magaala afkeeda way taallaa buuntada yartaa way taallaa banaanay meesha looga baxo jeeqdaa way taallaa naf iyo geed waay wax hebel hebel la dhihi kara maahan isbaarooyinka loo dhigto gaadiidka shacabka waa il dhaqaale oo aad ugu xisaabtamaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada madaxweynihii hore ee maamulka galmudug ayaana horay u sheegay in boqol isbaaro ay u dhigteen dadweynaha isagoona sheegay in lacagaha laga soo qaado isbaarooyinkaasi uu maamulkiisa ku kala wado gaadiidleyda waxaa isbaarooyinka u dheer dil iyo kufsi ka dhan ah haweenka oo ay kala kulmayaan ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bulshada iyo qabaa'ilka soomaaliyeed uga mahad celisay doorka ay ka qaateen dagaaladii socday labadii sane ee ugu dambeysay mar kale iyo zakariya cumar kadib markii ay dhammaatay muddo laba sano ah oo uu madaxweynaha dowladda federaalka sheegay inuu uga adekaanayo xarakada mujaahidiinta al-shabaab xildhibaanaduna ay sheegayaan inaysan maanta dowladdu haysan hal guuto oo u dagaalanta xarakada mujaahidiinta al-shabaabna ay dib u qabsadeen dhul ay horay dowladda federaalka u joogtay ayuu sheekh cali dheere uga mahadceliyey bulshada iyo qabaa'ilka soomaaliyeed dowrka ay ka qaateen dagaalka waraysi gaar ah oo ay la yeelatay warbaahinta islaamiga ah ee al-furqaan ayuu afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuu sheegay inuu si gaar ah ugu mahad celinayo allah kadibna bulshada iyo qabaa'ilka soomaaliyeed oo uu ku tilmaamay kuwa hiil iyo hooba la garab istaagay ragga dagaalka kula jiray shisheeyaha iyo ciidamada dowladda federaalk ee la socda
shucuubta muslimiinta soomaaliyeed meel kastay joogaan ee runtii mujaahidda la gabar istaagtay hiil iyo hoo af iyo adin waxa weeye la garab istaagtay cadowga iska dafcintiisa iyo waxa weeye maxaa layidhaha iska celintiisa wiilashooda ku bixiyey hantidooda ku bixiyey hadalkoodii ku bixiyey meel kastay joogaan iyo qabiil kasta oo ay yihiinba iyagana waxaan leenahay jazaakum allahu khayran ilaahay subxaana wa tacala miisaanka xasanaadka idiin saaro ilaahayna xoolihiina iyo awlaadiina iyo dadkiina ha idiin barakeeyo dalkiina ha idiin barakeeyo wixii aad ku rabteen ee waxa weeye ilaahay raxmaddiisa raadishadiisa hadna ilaah idinku siiyo sheekh cali maxamuud raage ayaa ku booriyey bulshada inay sii laba jibaaraan kaalintooda ay kaga dhiidhinayaan damacyada ethoobiya ay ku wajahaan badda soomaaliya iyo hagaridaamooyinka shisheeyaha kale wasiir ka tirsan dowladda federaalka ayaa sheegay in aan xabad loogu adkaan karin xarakada mujaahidiinta al-shabaab tafaasiisha warkaasi muxsin xasan ayaa soo jeedinaya cabdiraxmaan yuusuf cali cayntee oo horey usoo noqday wasiirkii hore ee qorshaynta dowladda federaalka ayaa ka dhawaajiyey hadallo badan oo uu ku tilmaamayey quusta heysata dowladda federaalka dhanka kalena uu ku muujinayey xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo awooddeeda ciidan iyo teeda maamul ninkan oo sidoo kale madax ka ah hay-ad soo saarta daraasaadka amniga ayaa ka dhawaajiyey in ay dowladda federaalka ku guuldaraysatay xaqiijinta himilooyinkii ay ku taamaysay xarakada mujaahidiinta al-shabaabna aan awood lagu maquunin karin islamarkaana dagaal looga adkaan karin in aan ku guuleysan weyno himilooyinkaas not kulligood laakiin xataa qeyb ka mid ah qeybaha ugu muhiimsan aan ku guuleysan weyno waa mushkilad inteeda laag tusaale waxaa usoo qaata arrinta amniga cadowga ugu badan oo maanta amniga soomaaliya uu leeyahay waa kooxda argagixisadaha ee al-shabaab anigu waxaan ka mid ahay dadka aaminsan kooxda argagixisadaha ee al-shabaab xabad keliya iyo xoog inaan looga adkaan karin sidaasi si la mid ah cabdiraxmaan caynte ayaa sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay dowladda federaalka ooga horeyso dhinacyo badan oo maamul iyo militariba sida cadaaladda garsoorka mujaahidiintuna uu yahay midka ay dadka oo dhammi ku qanacsan yihiin islamarkaana ay usoo xugun doontaan waxa uu sheegay in dacwada la geysto maxaakiimta islaamiga ah ee ku yaalla wilaayaadka islaamiga ah aysan qaadan waqti dheer si deg deg ahna loo kala saaro labadii dhinac ee wax isku qabay islamarkaana xukunka sidiisii loo fuliyo halka kuwa dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu ay yihiin iska dabawareeg iyo waqti lumis hadda ka hor ba anu daraasad ka qoray arrinta cadaalad tusaale markaan usoo qaato shabaabku sayladda suuqooda badeecada ugu weyn oo taalla waa maxkamado aa loo tagaa sababaha loogu taga waxay ahayd maxkamaddooda markaa tagtid horta go-aanka waxaa lagu gaaraya muddo aad u yar ko go-aankii meeshaas kasoo baxana waa la fulinayaa fulintiisa aaday u sahlan tahay midda saddexaadna waxaa waaye dadka maxkamadahaas taga waxay aaminsan yihiin inta badan go-aankaas soo baxay inuu yahay mid cadaalad ku salaysan marka taas loo barbar dhigo nidaamka cadaaladda ee dowladda federaalka ama dowlad goboleedyada marka loo barbar dhigo horta waxaa laga yaabaa in go-aan laga gaaro case mucayana inay qaadato sanad ama laba sano racfaan racfaan gobolka ilaa maxkamadda sare laisla gaaro hadhow haddana amar fulin lasoo saaro amarka fulinta haddana inuu fuli waayo oo lagu dhiiran waayo in la fuliyo sababo jira iyo duruufo jira dartood iyo waxaas oo dhan waxaa kaloo jira perception arrintan waa perception yacni qanaaco ee dad badan ay qabaan oo ah in go-aankaas uusan cadaalad ku salaysnayn ee waxaa laga yaabaa in dadku ay dad la hadlaan lacaga bixiyaan ee ee waxaas oo dhan marka arrintaas waa perception si kastaba ha ahaatee hadallada noocan oo kale ah ee ay quusta ka muuqato islamarkaana ay jeediyaan madaxda iyo saraakiisha dowladda federaalka ma ahan midkan kii ugu horreeyey waxaana maalin waliba lasoo diiwaangeliyaa sargaal siyaasi ama xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka kaasi oo sheegaya tunyarida dowladda federaalka iyo awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab warkan waxaad ka dhagaysanaysaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ugu dambeyntii dowladda iiraan ayaa sheegtay inay ka jawaabayso xadgudubyada ay yahuudda kala kulmayaan afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda iiraan oo warfideenka la hadlay ayaa sheegay in xukuumadda shiicada ay xaq u leedahay inay ka gilgilato xadgudubyada ay yahuudda ka geysanayaan waddankaas iiraan isagoo aad ugu xun fadeexada ku dhacday dowladdiisa kadib markii ay yahuudda iyo xulufadooda tehraan ku dileen hogaamiyihii siyaasadda ee xamaas ayaa waxa uu sheegay in aan loo dulqaadin karin tacdiyada yahuudda sidoo kale taliyaha ciidanka ilaalada kacaanka iiraan xuseen salami ayaa yahuudda ku eedeeyey inay ku xadgudbeen xukuumadda tehraan caasimadoodana ka geysteen fal dil ah oo ay kula kaceen nin marti uu ahaa marar badan iiraan waxaa laga dilay hogaamiyaal waxayna horey ugu hanjabeen inay ka jawaabayaan mana dhicin inay ficil rasmi ah oo argudasho ah sameeyaan guud ahaanna warkii alfurqaan waa nageynta